waxaad moodaa waxyaabo badan inaan tabayna nugu yaryaryihiin meelo badan wax noo yaryihiin haba u badnaatay ciidamada amniga kuwaan u barannay waa naga tageen kuwo kalena nooma imaan meel dhexaan ku jirnaa ee dad wada xun ma nihin laakiin dad waxaan nahay xilli ka baxay xilligii kalena aan gaarin marka madaxdeenna inoo arag inaan dad wada eberana nahay waa nala soo celin karaa meel laqaba karan joognaa na soo qabta gacantana qabtana daadiya raacda le reer raagacelo way dhow yihiin laakiin maamulaa ka baxay maamulkii kalena sooma gaarinaa isleenaa si fiican
waxaan rabnaa wixii dhihida iyo wixii xaajaa inaan haddii ilaahay u goob dayi doono laakiin inaan warka soo koobo anigu dhulkaanaan ku dhalnay kuna koray haddii aan la eedmo ido ugaaska ula socdona waa imaa jiray maanta waxaan u nimid arrinta meesha ka dhacday u nimid culaaska ay leedahay waxaan nala socday sidaa u jeedeen madaxweynaha reer soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed waxaa la yidhi jubino baalkii culaasay wax ku dishaa xigmadda cabdalla caroone iyo xoolaha cabdalla caroone iyo diinka ilaahay idin barya dadnimada aad leedihiin in dhibaatada maha ka dhacday aad nagu horkacdiin in walaalnimada loo dhashay la soo celiyo ujeedka ugu weyn waa midkaas waxaanu u nimid nabad di aad ku noolaa jirteen